bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab oo dad shacab ah ka afduubtay gobolka shabeellada dhexe laba qof oo ku dhintay ceelbiyooda ay dayactir ka wadeen degmada baydhabo shil gaari oo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay somalilan hay-adda zamzam foundation oo dharka ciidda u qaybisay caruur ka soo jeeda qoysas danyar iyo agoon iskugu jira oo ku nool duleedka muqdisho warka dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan imaaraadka carabta oo masar la wadaagay qorshaha trump ee ku aadan in la raro shacabka giza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorka roon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiioo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu laabtay deegaanada uu ka socdo abaabulka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab kadib markii uu caasimada muqdisho kulamo kula qaatay guddoomiyaha cusub ee midooda afrika madaxweynaha ayaa magaalada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe kula hadlay boqolaal ka mid ah macawiisleyda deegaanka isagoona ku booriyey inay la dagaalamaan al-shabaab ciidankii dawladda waa joogaa saraakiishii dawladda waa joogaa anigoo madaxweynihii jamhuuriyadda dadka ugu sore waa karaa waa imida qof maqan ma jirto oo la sugaayo gadaal jirta maanta waay kanaa waxa iga dambeeyo dhanna waa sugayseen wasiirraad sugayseen jananaa sug waa laydin wada imaana laakiin dadka aan ula saaranaynaa waa adinka guushiinna ogaada guul raagaceelle iyo guul maxaan ku rahdaayey war ciise iyo guul maxaan ku raha dagaal degaan maxamed muuse bes ma aha guushiinna guul soomaaliyeed waaye meel kastoo a khawaarij joogto guusha laga keeno waa guul soomaaliyeed haddii ay tahay midda puntland ka socota ee buurahaas lagula dagaalamaya daacish guusha ka timaada waa leena annagaa iskale
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intaasi kadib gaaray degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe halka uu kasii wadi doono hogaaminta abaabulka iyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab al-shabaab ayaa dad shacab ah ka afduubtay deegaano ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe cabdiqaadir jakaarta ayaa warkaas inoo faahfaahinaya maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in saacadii lasoo dhaafay dad shacaba inay ka afduubteen deegaano hoostaga degmada mahaday oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dadkan ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen beeraley islamarkaana ay gaarayeen ilaa toban ruux kuwaas oo la sheegay in al-shabaab ay ugu tageen beerahooda islamarkaana ay halkaasi ka kaxaysteen ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay dadkaasi in maleeshiyada ururka al-shabaab inay afduubtaan ama ay kaxaystaan iyadoona ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay la aadeen hayeeshee maalmihii lasoo dhaafa ayaa waxaa la sheegay in ururka al-shabaab cadaadis xoogan ay saareen bulshada ku nool deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaas ay ku wajahayaan howlgallada ay fulinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka kuwaas oo isugu jira kuwa duqeymo ah iyo kuwa dhulka ah intaba dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu laabanaya furumaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugan magaalada muqdisho dhowaana ka yimid degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa maanta tegaya degmada raagacelle ee gobolkaasi qabaqaabada soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha ayaa hadda ka socota degmada raagacelle ee gobolka shabeellada dhexe halkaas waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha iyo siyaasiyiinta beesha degta degmada raagaceelle isagoo kala hadli doona dardargelinta howlgallada ka dhankaha al-shabaab iyo sidii looga xureyn lahaa deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe laba qof ayaa ku dhintay ceelbiyood ay dayaactir ay ka wadeen ee degmada baydhabo shukri cismaan ayaa warkaasi baydhabo inooga soo dirtay laba qof ayaa ku geeriyootay ceel laga qodayay xaafad ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya labada nin oo lagu kala magacaabi jiray isaaq iyo wardheere ayaa mid ka mid a kolkii hore ku dhacay ceelka halka midka kalena uu rabay inuu badbaadiyo saaxiibkiis balse qadarta rabi labadoodaba waxaa la soo saaray iyaga oo meed ah sidoo kalena ceelkaasi ay ku jireen in ka badan shan saacadooda labo ka mid a dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan argagaxga leh ee ka dhacday magaalada baydhabo ayaa ugu horeyn ka hadlay sida ay wax u dhaceena
weli dadaal iyo rafaad iyo juhdi badan la biyobo alxamdulilah hadda may la raayay sagaalo saac la maraayay saaragaytan yaa laka guulaysidii waayo isku day badan meel raay iyo dadaal badan kolku noogi eelka maadaama me waa ay shaar kuleel saaiday haay haday haddan abshir hirinay markii dambe aqafla ka dhawaa aqafteela ku faji markii dambena ilaa iyo lama saac saddex saac haddana me waa inii oo may dadka qaata inii hatana hawadii iyo leerlasi kabacdeen meel raay madii si kas laga galo waay may sameynayni marwaaxad iyo barnaamij iyo wal labaatan iyo shan sano eelka godow ii ka shaqeeyay eelka madis amal ii biirale ere biirteedana inta badan may dheray eel biirle iyo lakasaaniye hooba eelka abaarlanka dhagamaanay walmanka buuyanay daboolanay sidii bakaarogi amala shay behe bakaartaba oo gaabano misgeeda laka dhaga hooba oo abaarkoo lanfeedna madihi raabti lifeeda asaradii ama duhuradii amala la gale eelkana lamidu gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow ayaa isaguna fariin u diray shacabka waxaana uu kala hadlay dhacdadana ilaahay ku tuganayni oonti afi lamalan ogeeka ka dhimati eelkun oonta kiyaala maybwa eelkii oo afkii yar lahaayo jiidka haayo langa may erayni oo eelkasi haqashi biyo fadhi ka dhimadi haddana lankarek hoylankii hafiirin gale usulanka gale ka dhimadi marka maybwa may ku taasiyaani dadkaasi in ilaahay naarisa dadkii oo kwa kuji dhaladagna samar iyo man iyo dhom samar iyo man ilaahay noosi mayga kale jirta mashaakilkun oo eeladan oo sidee afka furunyi oo iyadoo ka godan markii koowado walka dhiyaang
shil gaari ayaa ka dhacay deegaano ka mid ah somalilan daahir abshir xasan ayaa warkaas inoo faahfaahinaya faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa shil gaari oo maanta ka dhacay magaalada gabiley ilaa inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay halka tiraanta ka badanna ay ku dhaawacmeen shilkan gaari ee maanta ka dhacay magaalada gabiley ayaa yimid kadib markii gaari nuuca raacada ah uu si kadiisa ku dhacay gaari kale oo nuuca xamuulka qaada meydadka labada ruux iyo dadka kale ee ku dhaawacmay shilkaasi ayaa la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada gabiley intaasi kadib ayaa waxaa goobta uu shilkani ka dhacay gaaray ciidamada taraafikada wadooyinka maamulka somalilan ayagoona gurmad u fidiyey dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay shilkaasi ehelada dadka ku waxyeeloobay shilkaani ayaa si weyn kaga naxay dhibaatada soo gaartay dadkooda ciidamada taraafikada maamulka somalilan ayaa marar badan digniino ka soo saaray darawallada sida xawliga ugu kaxeeya gudaha magaalada gabiley ayagoona sheegay in la ganaaxi doono darawalkii jebiya amarka ka soo baxay ciidamada taraafikada maamulka somalilan hase yeeshee darawallada qaar ayaa arrintaasi ka dhig adeegay taasoo sababtay in marar badan ay soo lalabtaan shilalka noocan oo kalea si kastaba haatee magaalada gabiley ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay shilalka noocan oo kalea iyagoona shilalkaasi ay ka dhasheen khasaaraas ugu jira dhimasho iyo dhaawac hay-adda zamzam foundation ayaa dharka ciidda u qaybisay caruur ka soo jeeda qoysas danyar iyo agoon isugu jirta oo ku nool duuleedka muqdisho maxamed diille ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray
waxaan ugu mahad celihaynaha hay-adda samsam boqolkiiba boqolaan u mahad celihaynaa ilaahay khayr inuu siiyo ka badankoodana inuu ilaahay siiyo owlaadaygii oo maantay dhibaataysnaydoo agoonta ahaayeen ay iga farxiyeen anna aad aan u faraxsanahay
waa hooyo haysata carruur danyar agoonah oo ka dareen hadlaysa culays ka haystay sidii carruurteeda ay ugu heli lahayd dharka ciidda oo hay-adda samsom foundation ay maanta carruurteeda iyo kuwo kale oo la marxalad ahba dharka ciidda oo dhammaystiran ay ugu qaybisay kaam ku yaalla duleedka magaalada muqdisho
ma jiro waalid ka dambeeya oo ay ku tashanayaan inuu kala qayb qaato farxadda munaasabadda ciidda oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin islamarkaana asaagood ay waalidkood ka farxiyeen carruurtan oo ah danyar iyo agoon ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaalla duleedka magaalada muqdisho waxaa maanta farxaddooda ka qayb qaadatay hay-adda qayriga ah ee zamsam foundation
hay-adda samsom foundation oo u taagan garab istaagga agoonta iyo kuwa nugul ee danyarta ah kuna caawisa gudaha iyo dibadda dalka ayaana ugu tala gashay in carruurtan aysan ka harin farxadda ciidda waxaana carruurtan oo isugu jira gabdho iyo wiilal kala soo jeeda qoysas danyar ah iyo kuwo agoon ahba lagu wareejiyey dharka ciidda ciid mubaarak aywa yariisow
qaar ka mida waalidiinta carruurtooda maanta dharka ciidda la siiyey ayaa sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in carruurtoodu ay ciiddo maadaama aysan awoodin qarashkii dharka ciidda ay ugu gadi lahaayeen oo halgan adag ay ugu jiraan helidda quutulyoonka balse hay-adda samsom foundation ay meel fiican uga soo baxday iyagoona u mahad celiyey waxaan u mahad celihaynaa hay-adda samsamaan u mahad celihaynaa maadaama ilmahayno carruurtaynoo iska dhibaataysan oo agooman iska yihin oo cunugaa xataa jiisa oo iga yahay yaa oon waxba aan u haysanin maanta ayakaa wax noo keeneen anigoo ilmihii igu ooynaayaan aad iyo aadan ugu mahad celihaynaa waana ku faraxsannahay khayr alla a siiyo maanta owlaaddeygii ooynaayeen maanta waa ii faraxsan yihiin anna waa ku faraxsanahay waxaan ugu mahad celihaynaa hay-adda samsam boqolkiiba boqolaan u mahad celihaynaa ilaahay khayr inuu siiyo ka badankoodana inuu ilaahay siiyo owlaaddeygii oo maantay dhibaataysneed oo agoonta ahaayeen ay iga farxiyeen anna aad aan u faraxsanahay
cabdulqaadir maxamed hiraabe madaxa gargaarka ee hay-adda samsom foundation ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay caawinta masaakiinta isagoona baaq u diray bulshada soomaaliyeed muhiimadda agoontu ay leedahay in gacan la siiyo waa wax halkan lagu soo koobi kara ma ahan waxay u baahan tahay muxaadaro dheer ilaahay ayaana ku caddeeyey qur-aankiisa kariimka ah iyo axaadiista intaba in qoftii agoona qoftii gacan siiya ou nabiga magaciisa ahaanayo maalinta yowmulqiyaamo sidaas darteed hay-adda zamzam iyadoo ka duulaysa xadiiskaas waxay gacan siisaa in ka badan shan iyo toban kun oo agoon ah oo ku kala nool daafaha soomaaliya oo dadkaas oo isugu jira kuwo ay siiso kafaalad toos ah kuwo ay ka taageerto xagga waxbarashada kuwo ay ka taageerto xagga caafimaadka intaba waxaan uga mahad celinaynaa mar kasta dadka gacanta nagu siiya inaan gaarno dadka dhibaataysan oo haddoonna riskayna waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljaza sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa ama baaq u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isbaraan isku dhiirigeliyaan inay gacan siiyaan agoonta dhibaataysan gaar ahaan bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil fadli badan ayna tahay dadku inay sadaqo badan la baxaan ha ugu sii darnaatay agoonka agoonta aad arkaysaan ma haystaan aabba ka farxiya oo u soo iibiya dharciideed waxay sugayaan dhammaan muslimiinta soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hay-adda zamzamna iyadoo ka duulaysa waxay samaysay bage lagu deeqi karaayo ama website si toosa aad ugu deeqi kartaan lacagihiina aad ugu tala gasheen agoonta annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaan si toosa aan u gaadhsiino iyadoo daahid la'aan ah marka waxaanu ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugto intaan dad carab ah ama dad kale ka sugu lahayn inay agoonteenna taageeraan inaan annagu iskaashanno dhexdayna iska taageerno nin walba dariskiisa taageero mu'asasaadka ka shaqeeyahaya camalkaasna gacan la siiyo aaminaadna la siiyo aad iyo aad aad mahadsantihi halkaan naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jowhar ee markana warka dibadda madaxweynaha imaaraadka carabta maxamed bin sayid ayaa booqashakadiisa ku tagay dalka masar madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa fariin ka siday maraykanka taasi oo ahayd in ay masar aqbasho dib u dejinta shan boqol oo kun ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo falastiiniyiin ah oo laga soo barakicinayo marinka khaza haddii kale masar waxay lumin doontaa taageerada maaliyadeed ee dhammaystiran oo maraykanka uu siiyo sida ay daabacday warbaahinta fadhigeedu yahay qatar ee aljaziira oo xiganaysa diblomaasi masaari ah madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa soo bandhigay xeerka cadaadiska ah ay la kulmayso masar iyo mowqifka diidmo ee ah kaasoo soo bandhigay qorshaha barakicinta iyo kala aragtida duwanaanshaha carabta ee qorshahan uu wato madaxweyne trump dowladaha carabta ayaa qorshahani hore ugu biyo diiday ayagoona sheegay in dadka ku nool khaza la doonaya in guryahooda loogu dhiso ayagoo jooga marinka khaza warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jowhar dodnet sidaas iyo ammaan allah